bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka samuwade ee rediyo markabley oo caawa idinkaga imaanaya degmada doolow ee gobolka galdo waa lix iyo labaatanka bisha sideedaad laba kun iyo labaatanka barnaamijka samuwade caawa waxaan kusoo qaadanaynaa iyadoo aad ay u soo kordhayso tirada dhallinyarada ka soo baxsanaya argagixisada al-shabaab iyo kuwa u bareeraya inay ka hor yimaadaan ayaa la isweydiinayaa waa maxay sababta khubarada qaar ayaa aaminsan in tani ay timid kadib markii dhallinyarada ogaadeen in horjoogayaasha kooxdu ay been cad u sheegayaan isla markaana ka shaqaynayaan oo keliya danahooda kana taxadaraynin mustaqbalka dhallinyarada wax dan ahna ka lahayn daryeelka qoysaskooda sidoo kalena xaqiiqsadeen in baahi ay u qabaan reerahooda isla markaana ay gaareen go'aanka ah in ay ka soo baxaan safka kooxda oo si cad uga been sheegaya diinta islaamka ficiladooda iyo hadalladooduna yihiin kuwa isbeeninaya haddaba ma ku raacsan tahay aragtida ay qaadanayaan dhallinyaradaasi in ay ka soo tagaan safka kooxda mar haddii ay xaqiiqda arkeen barnaamijka samuwade caawo waxaa martii ku ah guddoomiye ku-xigeenka degmada doolow soomaaliya maslax ibraahin xuseen madaxa arrimaha bulshada cabdilfataax ismaaciil xuseen gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada doolow barre cabdi cali barnaamijka waxaa si toos ah ugala socotaan rediyo markabley f m siddeetan iyo siddeed dibic siddeed baardheere iyadoo cidda uu seego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto janalka youtube-keena samuwade show ama barta facebooka samuwade dhodesow inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad farriin noogu soo diri kartaan telefoonka nambarkiisu uu yahay eber lix hal saddex siddeed siddeed eber shan soddon iyo shan haddii aan ku celiyo waa eber lix hal saddex siddeed siddeed eber shan soddon iyo shan sidoo kaleeto waxaad farriimaha noogu soo diri kartaan info ad samuwade dhodaysow barnaamijka aala waxaa idiin soo jeediya anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa maxamedeeq cabdi cali alfa barnaamijka samuwade caawo waxaa soo saaray qadar maxamed siraad filibiin waa mar kale iyo barnaamijkii samuwade ee rediyo markabley dhammaantiin soo dhowaada su-aasha ugu horrayso waxaan siinayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada doolow soomaaliya maslax ibraahin xuseen guddoomiye kusoo dhowo barnaamijka samoode ee rediyo markabley ee sida aad maqlaysayba iyada oo ay aad u soo kordhayaan tirada dhallinyarada ka soo baxsanaya argagixisada al-shabaab iyo kuwa u bareeraya inay ka hor yimaadaan ayaa la isweydiin karaa waa maxay sababta khubarada qaar cumar ayaa aaminsan in tani ay timid kadib markii dhallinyarada ogaadeen in horjoogayaasha kooxdu ay been cad u sheegaan islamarkaana ka shaqaynayaan oo keliya danahooda kana taxadaraynin mustaqbalka dhallinyarada wax dan ahna ka lahayn daryeelka qoysaskooda sidoo kalena xaqiiqsadeen baahida ay reerahooda u qabaan ay go'aan ku gaareen in ay ka soo baxaan safka kooxda oo si cad uga been sheegayso diinta islaamka ficiladooda iyo hadalladoodana yihiin kuwa isbeeninaya haddaba ma ku raacsan tahay aragtida ay qaadanayaan dhallinyaradaasi in ay ka soo tagaan safka kooxda mar haddii ay xaqiiqda arkeen
maasha allah waan dhowahay adeecaddan waan ku dhowahay aad baan idinkaga hambalyaynayaa edhallinyarada waan fikirkooda waan ku raacsanahay waana soo dhoweynaa in badan aad baanan u taageersanahay maadaama ay fikirkooda fikirka qaldan ay nimanka ay ka fahmeen fikirka toosnaayna ay heleen aad baan u soo dhoweeyaa hadda weerarka badnaa awel anagu nagu socday hadda muddooyinkan waa nagu yaraaday oo hadda aad noogu soo weeraraan inkastoo dhallinyaradana soo weerari lahayd ba fikradda qaldan loo dhiibay ay arkeen inay qalad yihiin dadkoodana ay si qalad baadalnimo ay ku weerarayaan haddana ay ay dhankaana usoo bateen waana soo dhoweynaa maasha allah waan aad baan u taageerahaa waa tahay guddoomiye aad ayaad u mahadsantahay dib ayaan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa madaxa arrimaha bulshada ee degmada doolow cabdilfataax ismaaciil xuseen waad maqlaysa guddoomiye madaxii arrimaha bulshada ayaa tahay bal aragtidaada bismillahi raxmaan waa mahadsantihiin waxaan soo dhoweynayaa raadiyo markable oo marti ku ah degmada doolow maanta soo gaartay soo dhowaada ugu horeyn waa su-aal qiimo badan baana la weydiiyey sida ugu quruxda badan aad nagu soo gaarteen ama idinku soo dhaweyn waa idinkaga macdalinaynaa haddii aan u galo su-aashiina qiimaha badan waa runtaa waxa weeye rag wakhtigoodii dhammaaday qaabo kala duwan oo fara badan oo looga soo bixi karayo mase is oran karayno way jiraan been fara badan oo loo sheegi jiray dhallinyarada soo kacaysa waa qodobka ugu horeeya dhallinyaradiioo baraarugaya ayagiioo waxbarasho helaya haddaan qodobka waxbarashada xoojiyo deeqa waxbarasho oo free ah oo dowladdu ay samayso dowladdiioo carada ku ballaaranaysa oo soo gaartay deegaankaanu aysan ka jiri jirin wax nidaama oo arrimahaas isbiirsada waxaa odhan karnaa wakhtigii dhallinyarada ay soo faaruujin lahaayeen bay joogaan waayo haddaad qodobka ugu horreeya ku noqotid oo beentii la sheegi jiray been intee la wadi karaya meeqasanay socon kartaa waa wax iska yar horta arrintaas wuu soo gabagabowday dhallinyaradii oo helayaan waxbarasho firi ah waad aragtay dowladda turkiga inta waxbarasho dhallinyarada ka aada sanadkii loo qaado suudaan oo kale kii waxbarashada ku culusaa dowladdiioo ciidamo qoranas oo helayaan jaanis kale oo dhallinyaradii ay helayaan businesskii oo siyaadaya oo marka dowladda deegaankan imaado xorriyadii baa soo noqonaysa xeendhaabkii reerkaa laga baxayaa qofkii jaanis buu helayaa ama famil gaaban ama famil dheer bo cidduu ka dhashay wuxuu helayaa inuu suuqii galo oo busineskii uu hal abuurnimadiisii uu lahaa uu soo cashado dhammaanad qaad uu helayo maamulada hadda jira uu ka helayo qofkii ka soo baxayo in si qurux badan loo soo dhoweynayo hadduu ciidan sii ahaanayo iyo haddii uu khiyaarkiisa u qaadanayo dhallinyaro fara badan oo dowladda gacanta ku dhigtay oo dhaqan calin loo sameeyey oo mustaqbal yeeshay oo arkayaan waxyaalo badan baa isbiirsadayoo iminka waxaan qabnaa su-aasha ayada ahaa way soo noqonayaan dhallinyarada si xoog badan bay usoo noqonayaan qodobadaasaana kalifahaya waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsanna waa inay dowladda gaartay xarumo aysan horey u joogin gacanta la gashay kala wareegtay wixii haystay waxaana qabaa inay dowladda sidaa kusii wado dardar geliso meelaha laga maqan yahay haddana ay gaarto si dhalinyahadday dowladdu ay gaarto tuulo ay hore u joogin waxaa soo imaanaya dhallinyaro aanan gacanta lagu haynin oo kuwaasi gacanta ku hayeen kuway wax barayeen kuwa hami ku sii lahaa kuwa duruufi u sii waday wixii oo dhan baa kansalmaya dan waxaa imaanaya markaas dhallinyaradaas gacanta ayaa lagu dhigaya noloshoodii baa u soo noqonaysa hami waxbarashay gelayaan hadeertan degmadan doolo waxaa filayaa wasaaradda tacliinta iyo iyo hay-ado kaloo iskaashanaya imaaday imtixaan baa la qaaday qof kasta ee gabar kasta ee dhallinyarada oo secondary wadata waxaa laga ballan qaaday laba sano waxbarashaa oo loo wado baydhabo oo noloshoodii la kafaalo qaaday marka jaaniskaas ma jiri jirin mana la heli jirin alxamdulilah sanadkii labaadan u malaynaya hadda la sameeyey muddan xayeysiinaynay imtixaankii waa laga qaaday wasaaradda oo waxbarashada sooda wasaaradda oo caafimaadka ayaa soo dirtay daraad baa laga qaaday ada badanaana halkan ka baxays hadduu alla yidhaahdo oo waxbarashada firiga helaya waa lookalkii gudahay ku helaya aan dadkaas baydhaba loo qaadaya marka waxa kasii badan intii wadamadaas kale naga aadayso yaa kasii badan marka jaanisyadaas isbiirsaday iyo dowladda oo na soo gaartay ayaa kaliftay in ay barnaamijkaasi uu hirgalo jawaabta su-aasha ayadaana waxa weye haa way soo noqonayaan sidoo kaleeto barnaamijka waxaa marti noogu ah gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada doolow barre cabdi cali barre kusoo dhowow barnaamijka samoode aragtidaada
waa ku dhowahay magacayga waa barre maxamed maxamed ahna gudoomiyaha dhallinyarada degmada doolow waa ku dhowahay barnaamijka samoode ee idaacadda markabley
waa tahay bal sida u aragtaa maadaama dee dhallinyaradii aad ka mid tahay haddana guddoomiye aad ka tahay ururka al-shabaab in dhallinyaradii ay ka soo baxsanayaan kadib markii ay garteen in horjoogayaasha kooxda al-shabaab wax dana aysan u haynin arrintaasi ka waran
waa aad baan usoo dhaweynayaa waa arrin waayadan dambeeto sidaan ka wada haynabo waxaa badan dhallinyarada kasoo baxsanaysa ururka al-shabaab ayagoo aad moodo inay fahmayaan wacyiga jiro kadib sidaan wada ognahayba dhallinyaradu marka hore waxaa lagu qaldaa in aayado iyo qur-aano iyo wax loo daliishado sidaan wada ognahayba waayadan dambe dhallinyaradu waxay fahmayaan in ayna horjoogayaashu shabaab ay yihiin kuwa dantooda keliya ka fikiro oo dhallinyarada wax dhana aan u haynin kadib dhallinyaradu markay ogaadeen in ay mustaqbalkooda iyo fikirkooda iyo reerahooda toona ayna wax dana ka lahayn si cadna ay ugu been abuuranayaan diintanada islaamka diinta muslimkaa ooy aayadahay daliishanayaan iyo hadaladooda iyo ficladooda wax isbeeninay ay yihiin ayaa waxay go-aansadeen inay kasoo baxaan safafkooda taas ayaan dhihi karnaa waxay sabab u ahaa markii ay dareemeen qofku sidiisaba wuxuu leeyahay hiigsi iyo himilo mustaqbaleed dhallinyaradu waxay ogaadeen inayna meeshu wax dana u oolin wax diinaana ka jirin mustaqbalka reerahooda iyo ayaka iyo aayahoodana ayna meesha dana ugu jirin sidaas daraaddeed waxaan dhihi karnaa waxa ay fahmeen xaqiiqda meesha ka jirta ee horjoogayaasha ku dhuumaalaysto xadiduhu dhiigga islaamka banaystay ay la damacsayen dhallinyarada inay ku qaldaan waxaan dhihi karnaa maanta way fahmeen saas ayaana keentay inay kasoo baxaan safafkooda
waa tahay waxaa jirtay daraasad la sameeyey in dhallinyarada la leeyahay waxa ay fahmeen dhibaatada ugu badan in dhallinyarada ay ku dhacayso dana gaar shakhsiyaad ururka al-shabaab ka mid ahna ay fulinayaan wax nolol ayaga aysan ku haysan idinka maadaama mas-uuliyiinta degmooyinka aad tihiin dhallinyarada markii ay soo dhiibaan oo kaleeto maxaa daryeel ama wacyigelin aad u samaysaan wax badanaan u subinaa oo weli waxaa garab nagu siiya dowladda federaalka garab nagu siiso waa la qaadaa waxaa la geeyaa muqdisho ayagoo dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda wax u qabanaade deegaamadan lagu soo celiya mar labaad hadda sida daraad arkaysay dhallinyada inta laga qaaday haddana ayagoo qalabaysan oo mishaariyaal oo dadkoodan wax u qabanhaya ayaa la keenay deegaankan hadda noo joogaan waa ka waa tahay mar haddii dhallinyarada aad fursado ay helayaan oo dowladdii ay sii ballaaranayso deegaano horleh ay tegayaan ururkan argixisada al-shabaab ee saameyn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa in awal waxay adeegsan jireen dhallinyarada dhallinyaradii inay ka soo baxaan oo dowladdii ay ku soo biiraan iyo bulshadooda si dibudhiska dalka ay qayb uga qaataan iyagii burbur ayay u taaganayeen awal saameyn intaleg ayay ku yeelanaysaa ee aad is leedahay
ayaga wallaahi saameyn weyn bay ku yeelanaysaa labada dhinacba saameyn bay ku yeelanaysaa dhallinyaradan noloshooda soo noqotay dowladda iyo deegaankaba saameyn bay ku yeelanaysaa ayagiina dee waxay soo baneeyeen janis waxay soo baneeyeen boosay buuxin lahaayeen waa waa la haligi lahaa oo mustaqbalkooda la dhumin lahaa dad kalena waa lagu qaribi lahaa wixii ka dhacayay liidoo kale waad aragtay dhallinyara loo adeegsaday marka dhalinyar dhiig kale oo cusub oo ku biiri lahaabaa meeshaa ka baxaya marka waxay u noqonaysaa arrimo badan baa ayaga ka burburaya niyad jab bay ka u noqonaysaa gacanay waayeen bay noqonaysaa waxay noqonaysaa inaysan horey usii iswadi karin oosan been dambe isii sii sheegi karin niyad jab aada weyn baa ayaga soo gaaraya laakiin dhinaca kale waxaa ka maya nolol baa dhismaysa nolol baa kor u kacaysa marka waa labada dhinacba saameyn bay ku yeelanaysa waa tahay maadaama gudoomiye urur aad ka tahay dhalinyaro degmada doolow door intee la eeg ayaad ka qaadan kartaan dhallinyarada farakutiriska ah ee weli ku haray safkaasi
mar kasta waxaan la garab taaganay wacyigelin iyo inaan tusaalayna dhallinyarada xagjirnimada weli ku hartay mar walba waxaan u marinaa baaq meel kasta oon isleenahay waad oga gudbin kartaan fariintiina annaga oo ku waaninayno kuna tixgelinayno inay dalkooda wax u qabsadaan dadkooda u shaqeeyaan qofku waa garanaysaa waalid baa dhalay wuu soo koriyey waxbarashuu ka soo bixiyey haddii waa nasiib darro in asagii inta xagga la istaajiyo la dhaho waalidkaagii ku dhalay soo dil ama soo qarxi waa nasiib darro waxaa anagu dhallinyar kar ahaan waxaan samaynaa wacyigelin waxaan leenahay beejaj waxaan leenahay reediyo idaacadaha inaan u marino xitaa kuwo waxaa laga yaabaa inaan fariimo u dirno oo lambaradooda intaan raadino aan la hadalno oon dhanno waad qaldantiina waddadan kasoo leexda annagaa walaalihiin ah hooyadiin iyo aabihiin ha qarxanina hana dhimina dalkiina iyo dadkiinana kaale wax u tara iyo diintiina marka dhallinyarada fursad noocee ah ayay ka heli karaan mar haddii wixii ay fahmeen in dalkooda iyo dadkooda ay u shaqeeyaan oo ay ku soo biiraan fursad noocee ayay u tahay aada isleedahay
kolley hadda aniga nin oo waddanka baadiyihiisa ka joogo soma ka fiicna isagoo in la geeyo muqdisho oo caasimadiisa dhex tago la yidhaaha waxbarasho loo furo hadduu rabo dadkiisa in uu canfaaco ciidano loo furo dee anu waxaan dhihi lahay wax badan baa iska bedeli haaya markii ay badoorka joogaan iyo markii waddankooda joogaan wax badan baa iska bedeli haaya haddiiba soo galo qofka isagoo oblubduur joogo uu ahay meel gees baxsan magaalooyin ka baxsan joogo dadkiisa kusoo dhiibo haddana dowladdiisa u tago dowladdii ay tidhaahaa waxbarasho ay u furto asagoo nin jaamici ah meesha laga soo bixiyo waddankiisa dhinac ka gala asagoo nin militari oo qalbaysan oo mishaari oo dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba anfaci ahay miyayna ka ficnayn nin duur joog marka waxaan dhihi lahay soo dhowaada waa tahay waxaa jirta weli dhallinyaro farakutiris ah oo ku haray dhanka iyo argixisada al-shabaab iyaga naftooda u baahan badbaado noloshooda door intee la-eg mar haddii dowladdii cafis ay u fidinayso oo waxbarasho iyo iyo amni iyo damaanad qaad la siinayo fursad noocee ayaad ayaa u bannaan ayaad isleedahay kuwa weli ku haray al-shabaab
wallaahi kow ilaa ma joogto fursado badan aa u dhiman deegaanaday hadda joogaan haddaan loogu tegin haddii hadda aan lala joogin waa loogu tegi doonaa jaanis waayey u tahay inay soo noqdaan noloshoodii caadiga ahayd ay ku soo noqdaan kii ciidan rabaa ciidan waxa ugu wanaagsan kan dowladda jaanis baa u furanoo hadda xeryooyinkii baa furanoo maalin kasta dowladdii baa ciidan u baahanoo wakhtigii aanan gaarin kii waxbarasho helahaya oo raba ayadoo firi ahaa loo hayaa jaanis fara badan baa u furan inay ka soo noqdaan hadduu maanta soo noqon karin oo deegaankiisa la gaarinna waxaan ugu bashaareynayaa in loo socdo la gaari doono sida ugu dhaqsiyaha badan waan aragnaa dowladda iyo xoogga ay waddo insha allah waxaan rajeynaynaa in sida ugu dhaqsiya badanna loo gaaro dadkaas loo badbaadiyo waan ka rajeynaynaa dowladda hadduu alla yidhaahdo
inta badan markaad aragto xarumaha dowladda iyo ciidankaba waxaa ka buuxo oo xilalka hayo waa dhallinyaro dhallinyaro badanna waxay ku hareen oo al-shabaab oo farakutiris ah meelaha yaryara ay joogaan kuwa ayaga maqan marka si ay fursadda dowladda ay uga faa'iidaystaan iyaga naftooda maxaad ugu baaqi lahayd habeeni maalin baan u baaqnaa oon u yeernaa waana soo galaan hadda hadda hadda hadda hadda usbuucaanan sugaynaa inay soo galaan ilaa iyo labaatan iyo shan camal oon la hadlaynaa dhallinyarada hadda waxay wax badan ay fahmeen dowladdana waxay arkayaan inay iyaka xibno badan ay ka leeyihiin sida hadda barasaabka gobolka waa nin dhallinyaro ku-xigeenkiisi waa dhallinyaro ku-xigeenkiisna waa dhallinyaro marka taas baa caddaynaysa in dhallinyarada ee gobolka waddanka sanadkan waxqabadkooda iyaka laga rabo marka waxaan ugu baaqiyaa dhallinyarada kuwa maanta gobolada ka qabanaya xilalka iyo degmooyinkaba aniga hadda kula hadlamsiya dhalinyaro baan nahay guddoomiyaha degmadu waa dhalinyaro heer degme iyo heer gobolba waa dhalinyaro marka waddanka dhalinyaro inay madax ka noqoto oo xilkaba ayaga ay isu hayaan ayaan u sheegayaa kuwa burburla inay noqon kuwa dhisal inay noqdaan
waa tahay guddoomiye ee muddood ee ururkan xag jirka waa uu jiray dhallinyarada way is soo dhiibayaan oo dowladda ayay ku soo biirayaan iyadoo dowladdana qaar ee shaqo abuur ay ugu sameynayso qaarkia rabana ciidamada ee ku biiraya ee kuwa hadda safka ee al-shabaab ee ku haray ee maxaa tala iyo tusaale aada usoo jeedin lahayd si da- dalkooda iyo dadkooda ee dib u dhiska ay uga qayb qaataan
hay waa su-aal aada u fiican Ee, waxaan ka faa'iidaysanayaa fursaddan waxaan leeyahay dalkan la inkama xigo dadkan la inkama xigo adinkuu iin baahan yahay keliya waxaad ka waantowdaan fikirka argagixisa ee ninkan muuqa soomaaliyeed leh ma aha waxa wax ii sheegay waa fikrad ka dambayso ka waantooba ka faa'iidaysta madaxweynaha waxaan u malaynayaa cafisyo badan buu fidiyey ka faa'iidaysta wakhtigiinna intaad yartihiin kaalaya dadkiinna iyo deegaankiinna iyo diintiinna wax u qabta iskagana soo baxa fikirkan qaldan oo xagjirnimada ah adinkoo ka faa'iidaysanayo cafiska madaxweynuhu uu fidiyey dhowr jeer weliba uu kusoo celceliyey waa tahay inta badan waxaa jirto ee warbaahin ay adeegsadaan argagixisada al-shabaab oo barobagand ay ku fidiyaan oo ay leeyihiin ee dowladda dadka waa ay dhibaateynaysaa ee damaanad ee ma siinaysaan dhallinyarada farakutiriska ah ee ku haray al-shabaab haddii isku sii- dowladda isku soo dhiibaan in ciddii ee xorriyadda xorriyadda rabta ee magaaladooda geli kar- ee karta ciddii shaqaysanaysa ciddii ciidan noqonaysa in aad damaanad ma siinaysaa in gacmo furan aad ku soo dhoweynaysaan dhowr jeer waa waa laqaana midda iyada eh. damaarad maahee tan annaga aan joognaan ku fasaxinaa weli kuwa hadda radba inta ju- laga qaaday horo oo sodomeeyada ah oo diyaaradda laga saaray magaalada iska joogeen dhankaasay u baxayeen dhankaan ay u baxayeen wax la hadli jiri malaha maalinka dambaa la yidhi ha la qaado dadkan aqoon ha ku soo aadinto maasha allah hadda shalay kuwii ayakale la qaado xamar la geey laba nooc bay isku bedeleen qaar waxbarashay galeen oo hadda iskoolo jaamiciyay dhiganahayaan qaarna waxaa loo loo bixiyey nabad sugid ahaan shalay balaxaba al-shabaab bay ka qabteen niman ayakay garanaan ay ka qabteen marka waan ku- waan usoo dhoweynayaa midda iyada eh waana damaanad qaadaynaa siin maamulka degmo u nahay dowladda federaalkana waan shoor waa la leenahay ayadaanu xukuntaba sa alla say rabaan qofkaas bani-aadanka eh xorriyadiisa in la siiyo diyaar baa looy
ugu dambeyn ee guddoomiye dhallinyarada waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba toddobaatan in bulshada soomaaliyeed ay qayb ka yihiin ee adiga naftaada nin dhallinyaro ayaa tahay maamulka ka tirsan guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed si ay dib u dhiska dalka uga qayb qaataan maxaa dardaaran oo aad siinaysaa
waa jaanis oon cid kastaba heli karin alxamdulilah dhallinyarada sideedaba waa xoogga waddan uu leeyahay ee qaabkii uu looga faa'iidaystaa ayaynu go- waddankaas uu ku soo baxaa haddii aan si qaldan ooga faa'iidaysanno dhallinyarada w- waxaan aragnay 91kii ilaa hadda waxaan ku jirna burbur baan gelaynaa haddii dhinaca wanaagsan ooga faa'iidaysanno xooggaa dhallinyarada iyo ee, wakhtiga farada badan ay haayaanna waxaan oga faa'iidaysanaynaa barwaaqo dhallinyarada waxaan qabaa in la jiheeyo aniga ee, gaar ahaan gobolka naagedo haddii la jiheeya dhallinyarada uma baahna awoodo kaloo meel kale oga imaada Ee, ko- kan wax yaqaana iyo kan qoriga wada haddii la isku xiro waxaan qabaa in sida quruxda badan looga faa'iidaysan karo marka waxaan qabaa in dowladanada ay ku baraarugta inay gacanta eh, maamulka u geliso dhallinyaro dhallinyarada ayaa garanaya luqadda lagula hadla dhallinyarada kale marka waxaan baraarujin lahaa ama soo jeedin lahaa in dhallinyarada jaanis la siiyo maanta ee ayaga isfahmaya ayaga la isku diro ninka dhallinyarada ee balwadda lahayn afar iyo labaatan saac oo si toosa u shaqayn karaya ee maskaxdiisana wax badan baa ku jirta marka halaga faa'iidaysta oran lahaa dhallinyarada waa tahay ugu dambeyn ee dhallinyaraha haddii aad tihiin ee waxaa la sheegaa boqolkiiba toddobaatan ee cuduudda soomaaliya inay dhallinyaro tahay door intee la-eg ayaad ka qaadanaysaan ama aad diyaar u tihiin inaad ka qaadataan idinka dib u dhiska dalka maxaadse ugu baaqaysaa dhallinyarada soomaaliyeed ee adiga kula midka ah
Eh, waa run eh, soomaaliya waxaa lahaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro waxaan u taaganaa anagu dhallinyaro haddaan nahay inaan dalkanaga hormarino dunidu waxaa hormariya waa dhallinyaro dhallinyaradu awoodoodu waxaa la dhahaa waa sida seefta haddaba waa dhinacin loo isticmaalo aniga ka guddoomiye ahaan dhallinyarada igu xayndaabaan ama isoo degmada deegaanka doolow hoos imaado ama degmadan ku nool ama khaasatan in kasta oon tala la gaaray iyo tusaale waxaan ku baraarujiyaa oon ka shaqeeyaa inaan dalka naga hormarino nabaddiisa aan ka shaqayno aan ka faa'iidaysanno wakhtiga annaga dhallinyaronimada aan ku jirno inaan bal u qabanno wax berina la dhihi karo dhallinyaro heblo waxaas iyo waxaasay qabato inaan la dhihi karo ayaan ka faa'iidaysanno oon aan mar walba u taagannahay Een, haddii aan isku dayo hal iyo labo deegaankan aan joogno waxaa la dhahaa doolow soomaali ee dhallinyaradeeda inta badan markaan meelaha isugu imaano waxaan ka sheekaysanaa magaalada magacay leedahay in lagu dhaqo oo ah doolow soomaali oy magaalo soomaaliyeed tahay in qabiilka laga waantoobo in laga shaqeeyo amniga waxaan u malaynayaa hadda ee, waxaa jooga oo hadda dhallinyarada ee wareysanaysa ka mid a dhammaan wariyaasha gobolka gado waxaa u malaynayaa wax waardiyaa ma wataan wax cabsi ana kuma jirto nin walba meeshuu farabo fadhiisanayaa meeshuu rabo uu ka shaahaynayaa taasaa daliil koogu ah inaan awood saarno annaga ka dhallinyar ahaan amniga isdhexgalka bulshada wada shaqaynta wanaagsan marka arrimahaas kusoo koobiya adaa mudan waa tahay ugu dambeyn ee guddoomiye nin dhallinyaro ee tahay ee mas-uuliyiinta degmada dolona waad ka mid tahay inta badan boqolkiiba toddobaatan ee cuduudda soomaaliya ee waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dhallinyarada ee si dalka uu soo kabanayaa ee dib u dhis fiican loogu sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed adiga aad ka mid tahay maxaad ugu baaqaysaa maasha allah waxaan ugu baaqayaa intaas waan ku faraxsanahay inaan ugu baaqo anina dhalinyaro baan ahay hadda soddon sano soddon sanaan jiraa soddon sano waa dhalinyaro saad ogta waxaan ugu baaqayaa hadda ani waxaan u taaganahay inaan waddankayga aan dadkayga aan difaaca aan u shaqeeyo meesha aan taaganayso istaagaan yaan u baaqayo nabadgelyada inay ka shaqeeyaan danta guud aan aad ugu baaqaya saasaanan jeclani aad baa umaadsantahay adaa mudan
aqeyrta qiimahii qadarinta mudan guud ahaana barnaamijkiisa muwade caawa oo idinkaga imaanayay degmada doolow soomaaliya ee gobolka gado islamarkaana ay marti noogu ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka degmada doolow soomaaliya maslax ibraahim xuseen madaxa arrimaha bulshada degmada doolow cabdifataax ismaaciil xuseen guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada doolow barre cabdi cali intaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan la socodsiinayey anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe tan iyo intaan barnaamij noocan oo kaleeto ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa nabadiino noolu kulantay ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu guul iyo gobonimo